أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhdun ay ku beegan tahay saddexda bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay saldhigaha askarta saliibiyiinta mareykanka ah ee belidoog leh ee wilaayada shabeellada hoose in ka badan konton ruux oo la socday gaari bas ah ayaa lagu afduubtay gudaha dalka itoobiya xilli ay kasii darayso xaaladda amni xumo ee ka jirta dalkaas xubno ka tirsan murtadiinta ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda riddada inuu horinayo dagaalbeeleedyo ka dhacay bartamaha dalka soomaaliya weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheer ah ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya xamlada hirshaadul umah ilaa sabiili rashaad ayaa toddobaadkii saddexaad si dardar leh kaga socota wilaayada islaamiga ah ee hiiraan والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay saldhigaha askarta saliibiyiinta mareykanka ah ee beledoog leh ee wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen saldhigaha askarta saliibiyiinta mareykanka ah ee belidoogleeh ee wilaayada shabeellada hoose waxayna madaafiicda ku dhaceen gudaha saldhigga waxaana jirta khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey duqeyntaas dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada xanane oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ku leeyihiin magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana jirta khasaare ka dhashay duqeyntaas dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo saliibiyiinta kenya ah oo ku socdanayay inta u dhexeysa deegaanka kutulow iyo degmada ceelwaaq ee gobolka mandheer ah ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyada kenya gaari taaw ah oo qaraxa hareelay ayaa goobta ku gubtay askartii la socotayna bakhti iyo dhaawac ayay noqdeen in ka badan konton ruux oo la socday gaari bas ah ayaa lagu afduubtay gudaha dalka itoobiya xilli ay kasii darayso xaaladda amni xumo ee ka jirta dalkaas xaaris cabdulqaadir ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waxaa gudaha dalka itoobiya xargagost ka noqday bilihii u dambeeyey afduubka loo geysanayo shacabka qaybihiisa kala duwan waxaa lagu soo warramayaa in saacadii lasoo dhaafay la afduubta bas ay saarnaayeen dad shacab ah oo maraya halka loo yaqaan garbe guraaja oo ka tirsan gobolka oromada ee dalka itoobiya waxaa weli la laasan yahay dhammaan rakaabkii saarnaa baskaasi mana jirto wax faahfaahin ah oo weli la helay sida lagu sheegay waraysi ay qaaday mid ka mid ah warbaahinada maraykanka waxaa baska saarnaa kontan iyo laba qof oo rakaab ah markii ay afduubanayeen dableeda hubaysan maahan markii ugu horreysay halkan lagu afduubto gawaarida sida dadka shacabka ah balse horaantii bishii julaay ee sanadkan saddex bas oo rakaab ah ayaa lagu afduubtay isla mandiqadan waxaana saarnaa ilaa boqol ruux oo isugu jirta bulshada qaybeeda kala duwan arrimaha afduubka ay ay geysanayaan kooxo inta badan aan si buuxda loo cadayn heebtooda ay kusii badanayay gudaha dalka itoobiya muddooyinkan dambe waxaana mararka qaar goobaha qashinka lagu shubo laga helaa meydadka dad la afduubtay markii ay bixin waayeen lacagta madax furashadana inta la dilay bannaanka la iskaga soo tuuray mahadsanid xaarisa xubno ka tirsan murtadiinta ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya inuu horinayo dagaalbeeleedyo ka dhacay bartamaha dalka soomaaliya marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya xasan gurguurto oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa wajahaya cadaadisyo siyaasadeed oo uga imaanaya xubno ka tirsan kooxdiisa balse mucaarasan qaafka waxuu maamulayo kulamo siyaasadeed oo ka dhacay magaalada muqdisho ayay siyaasiyiin murtadiinta ka tirsan ka soo saareen war-saxaafadeed ay ku dhaliilayaan madaxa kooxda riddada siyaasiyiinta u badan xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa xasan gurguurta ku eedeeyey inuu ku fashilmay dhammaan qodobadii uu ballan qaaday doorashadiisii ku dhowaad saddex sano ka hor shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada oo ka mid ah siyaasiyiintii kulmay ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in hogaanka kooxda reedada uu mas-uul ka yahay dagaal beeleedyo ka holcaya gobollada dhexe ee dalka soomaaliya islamarkaana uu dib u soo nooleeyey qabyaaladda gurguurta ayaa lagu eedeeyey inuu dhisay maleeshiyaad macawisley ah kuwaas oo geysanaya goboodfallo ka dhan ah dadka rayidka ah mutas shariif sheekh axmed ayaa ugu baaqay qabaa'ilada soomaaliyeed ee xasan gurguurta hubka isugu dhiibayo inay ka joogsadaan dhiigga ay iska daadinayaan dhanka kale sanatar faarax cali xuseen oo ka mid ah golaha dawaaqiidda ayaa ku tuhmay madaxa kooxda reedada inuu mas-uul ka yahay dhibaatada soomaaliya ka jirta isagoo carabaabay in gurguurta uu fashil dhex muquuranayo sidaas daraaddeed madaxweyne xasan markaan doorananay waxaanu u doorannay labadii broblem oo jiray inuu xalliyo oo ahaa dowlad goboleedyadii qeyb lala dagaalamayay qeybna jeeb la gashanayay inuu dhibtaa joojiye bay ahayd Eh, taasna madaxweynuhu waa ku faylgaroobay Eh, midda kale oo madaxweynuhu ku faylgaroobay waxay ahayd oo aanu u doorannay inuu soomaalidii iyo dadkii wa- isku wadayo kow iyo toban meelood ilaa lix iyo toban meelood baa la sheegaa oo qabaa'il soomaaliyeed isdagaalaya oo taas waxa weeye soomaali heshiisa meeshii ma jirto dunideedana la heshiisa ayadana meeshii waa ka baxday madaxweynahana meeshii uu ka siimiisay baa loo arkaa arrimahan ayaa imaanaya iyadoo isbuucii lasoo dhaafay uu xasan gurguurta jeediyey khudbadda uu ku sheeganayay in xukuumaddiisa ay gaartay guulo siyaasadeed balse waxaa sheegashadaas wax kama jiraan ku tilmaamay isla mas-uuliyiin ka tirsan murtadiinta mahadsanid marwaan ugu dambeyntii xamlada irshaadu lumah ilaa sabiili rashaad ayaa toddobaadkii saddexaad si dardar leh kaga socotaa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan nuur cali warsame abushayba ayaa warbixintan inooga diyaariyey xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayada islaamiga hiiraan ayaa maraysa heer gebagebe ah waxayna lajnada wilaayadaasi u xilsaartay xamlada ilaa ay hadda ay ku guda jiraan socdaalka ay ku marayaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyo kulammada ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna markan ay la kulmeen gaadilyada ku dhaqan deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan lajnada ayaa kulanka ay la qaadatay gaadilyada deegaanka mukayle waxay ugu faahfaahisay xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay gaar ahaan qaybaha sida gaarka u quseeya gaadideyda kow mootada labalugooda ah inaan lagu qaadi karin qof dumar ah qodobka labaad inaysan qaadin dhammaan mamnuucaadka mamnuucaadkana waa taqaanaa wax walba oo maanka dooriya iyo wax walba oo aan shareecada islaamka ogolayn waa mamnuuca ku qaadinina qodobka saddexaad waxaa waaye darawallada waxaa ka mamnuuc ah xilliga ay gaadiidka wadaan isticmaalka ayrfoonka halis badan ayaana ka timiday sida la arkayba qodobka afraad inay ka fogaadaan khalwada ama ikhtilaadka rag iyo dumar gaadiidleyda deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan ayaa dhankooda ballan qaaday inay dhaqangelinayaan xamlada iyo awaamiirta ay sidato kana mid eh shacabka degan degmada mukoyle waxaana la soo gaarsiiyey iclaan ka imaaday walaayada guud waxna waa nagala reebay waxna maxaan kuu sheegaa waa nala faray dhammaan wax walbo walaayaadka ka imaadana waa u hoggaansanay awalna ma garab qaadi jirin balse annaga gaadiidley ahaan markaan hoos iskugu soo noqonno wixii maxaan kuu sheegaa samca wadaacanaan dhehayna madaxaana ku qaadanaynaa maasha allah haddaan gaadiidleyda degmada muqoyla aan nahay oo khaasatan dadka mootaaleyda aan nahay waxaa nala soo gaarsiiyey dadka aan wadna wakhtiyada sida salaadoo kale ah inaan wakhtiga baakin u gelinna dadkana ay dukadaan annagana aan dukanna waxyaalaha mukhaadaraadka inaan ku qaadno oo barmuudo dhinka ah waa nagala reebay waxaa nala soo gaarsiiyey dumarka inaan ku qaadin waxaa nala soo gaarsiiyey eerfoonka yacnii waddooyinka markaan marayna khatarteeda ayay leedahay inaan ka fogaanno waa qaadanay dacwadii kadib ana- aniga anaga waxaa nala amray mootaaley anoo la- oo labalgoodley inaan ku qaadin dumarka inaas mamnuuc naga yahay eerfoonka waxaa loo yaqaana dhagdhagaha ama eerfoonka taasoo ah salaada xilligeeda marka la gaaro dadka inaan farno aan dhahno dadka salaada tukada annakana salaada aan xilligeeda aan ilaalina marka waxaa iyo maxaquusha iyo wixii lamid ah ummadda kale oo muslimaadka ana aan gaarsiina waxaa na soo gaaray walaayada iclaan nooga imaaday waxyaabaha oo ka mamnuuca ah wax allaala waxay na soo gaarsiisay Eh, ilaahay hanugu anfaco waan qaadanay tani oo markii wilaayada hiiraan looga dhawaaqay xamlada irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad waxaa degmooyinkii deegaanada wilaayadaasi ka socday nadawaada diini ah dacwad shaaric iyo kulamo lala yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo qayb ka ah xamlada dacwiga ah inta badan wilaayaadka islaamiga qaarkood oo xamladaasi goor hore ay ka soo bilaabatay ayaa la soo gebagabeeyey halka wilaayada hiiraanna ay dariiqaasi ku socoto mahadsanid abushayba guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu